dowladda soomaaliya ayaa muqdisho ku qabanaysa kowda ilaa iyo shanta bisha abril shirweyne dib loogu habaynayo garsoorka soomaaliya shirkan ayaa waxaa ka qaybgalaya sida dowladdu sheegtay khubaro aqoon-yahano iyo dhammaan hay-adaha dowladda ee ku lugta leh garsoorka iyo cadaaladda haddaba maxamuud mascade ayaa shirkan la qabanaya ka wareystay brofesor cabdiwaaxid cismaan qalinle oo ah la taliyaha xagga sharciga ee madaxweynaha soomaaliya wuxuuna ugu horreyn weydiiyey waxyaabaha shirka lagu lafaguri doono
maxamud sidaad og tahay madaxweynuhu wuxuu ku dhawaaqay hadda ka hor siyaasad qaran oo six pillaris leh ama lix qaybood isugu jirta oo uu ugu talagalay in qaranka dib loogu soo celiyo hay-adihiisii iyo dhismihiisaba marka qaybahaas waxaa kamid a nabadgeliyada ama soo celinta xasiloonaanta ayaa kamid a soo celinta xasiloonidana waxaa kamid ah oo qodobadaa soo hoosgalaya cadaaladda marka waa hindiso madaxweynaha ka yimid oo uu damacsan yahay in siyaasada qaranka ay lafdhabar u noqoto cadaalad waarta oo muwaadinka soomaaliyeed uu ku uu harsan karo marka shirweynaha waxaa looga dan leeyahay in laysku keeno dhammaan maskaxdii soomaaliyeed hadday tahay mid sharci yaqaan oo dad aqoon ula sharciga oo ama garsoorayaal ahaa ama qareenno qaybaha kala duwan ee bulshada sida culamaa udiinka hay-adaha civil society-ga ama hay-adaha madaxa banaan hay-adaha run ahaantii u adeega bulshada oo noocyadooda kala duwan aqoon-yahanka iyo jaamacadaha dadka xuquuqda aadamaha u dooda dadka mataqaan hogaamiye dhaqameedka ah dhammaan qaybahaas oo dhan in la isku yimaad ummaduna ay ka sheekaysato garsoor wacan iyo cadaalad waarta sidee looga dhisi karaa ama loo loogu soo celin karaa dhammaan qaybaha qaybaha soomaali qaybaha dalku ka kooban yahay ama soomaaliya oo dhan waa gartay marka qaybaha faraha badan ee aad sheegtay inay shirka ka soo qayb gelayaan dabcan waxaa ku jira odayaasha dhaqanka iyo culimaa udiinka oo kale marka sidee lagu soo xulayaa dadka ka qaybgelaya ama culimaa udiinka matalaya ama odayaasha dhaqanka matalaya rulahaantii sidaad og tahay dee dalka soomaaliya waa dal balaaran dad ilaa toban milyan ka badan baynu nahay suurtagal maaha in qof walba la keeno ama qof kastoo culimaa ama dhaqan yaqaan ah in la keeno qasab ma aha ama suurtagalba ma aha laakiin dawladdu waxay ku dadaashay in lasoo xusho maltira go-an oo noqon karta mid matalaysa dhammaan qaybaha kala duwan iyo afkaarta ama fikirka kala duwan ee shacabka soomaaliyeed iyo aagtiyahooda kala duwan ee jira dadkaas dhaqanka ku xeel dheer iyo culimaa udiinkaas iyo iyo garyaqaanadaas ama sharci yaqaanadaasi inay noqdaan runtii dad matalaya dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed keliya gudaha maaha ee xataa wadanka banaankiisa oo dadka kasoo qayb galaya shirku ee run ahaantii kuma koobno gudaha dad aada u fara badan baa waxay ka imanayaan dhammaan adduunka oo dhan dadkaasina waa dad khibrad iyo uleh aada ugu xeel dheer sharciyada marka runtii waxa dhinaca laga fiirinaya waxa weeye qofkii wax kusoo kordhin kara wada hadalkaasi eesoona jeedin kara fikrad caafimaad qabta oo runtii lagu kabayo garsoorkeena hadda jira oo runtii de garsoor baa jira oo soo socday garsoorkaasi daliil baa haya ha lahaado haddana waa uu shaqaynayay maxaa ka qaldan in la isweydiiyo cadaalada guud ahaan maxaa ka qaldan sidee loo sixi karaa iyadoo xataa ay ka wada qayb qaadanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada iyo dawladuba hadday xataa garsoorka laftiisu fikradihiisa uu kasoo jeediyo sida bal arrintaa wax looga qaban karo dhinaca fulinta iyo dhinaca baarlamaanka iyo dhinaca dhammaan hay-adaha dawladda iyo shacabkii oo iskaashanaya inay hal mar meel lasoo wada fadhiisto si wada jir ah oo heer qaran ah looga hadlo arrintan garsoorka kadibna ay halkaa kasoo baxaan aragtiyo wax ku ool ah oo saldhig u noqon kara siyaasad cadaaladeed oo qaran haddaad mid iyo laba ii sheegto waxyaabaha garsoorka soomaaliya haatan ka qaldan ee aad isleedihiin hal la soxo maxaa kamid a sidaad og tahay soomaaliya muddo ayaa uu dagaal sokeeye ka socday burbur weyn ayaa ku dhacay dhammaan hay-adaha dawladda garsoorkuna dabcan wuxuu un kamid ahaa qaybaha uu burburku soo gaaray unuu kamid ahaa burburkaasi noocyo fara badan buu u qaybsamaa waxaa jira xataa mataqan xafiisyadii garsoorka laftoodu inaanay sidii loogu talagalay aanay u wada dhisnayn oo dhismayowgii ay u baahan yihiin in si fiican loo dhiso shaqaalihii adeegayaashkii adeegayaasha garsoorka ama howlwadeennada garsoorka oo iyaga laftooda u baahan in runtii la caawiyo mataqaanaa lagu kaabo tababaro iyo kor uqaadis aqoontooda iyo runtii wixii ay u baahan yihiin si ay shaqadooda ugu fududaato waxaa kale oo kamida dabcan shuruucdii dalka laftooda in dib loogu laabto iyadoo dabcan la waafajinayo dastuurka oo dastuurka wadanka u yaala oo qaranka mataqaana ah sharciga ugu sarreeya isagoo loo hogaansamayo shuruucdii dalka in dib loogu laabto la fiiriyo maxaa u baahan in wax laga bedelo maxaa u baahan in mataqaana la cusboonaysiiyo maxaa u baahan in meeshaba laga saaro marka arrimahaasina dib u eegis badan ayaa xaggaa sharciga looga baahan yahay taas wey waxyaabaha aan isleenahay in laga in laga saxo ayaa loo baahan yahay guud ahaan mataqaan nidaamka cadaaladeed ee soomaaliya waana waxyaabaha shirka si faahfaahsan loogaga hadli doono waayahay ugu dambeynta marka shirku waa sidaad sheegtay shir ballaaran oo ilaa iyo shan beri soconaya mawduucyada faraha badan ee garsoorka dib loogu habeynayana lagaga hadlayo marka shirkaa qarashkiisa yaa bixinaya dowladda soomaaliyeed ayaa mas-uul ka ah wax alla wixii halkaa kharash iyo looga baahan yahay adeegyo kala duwan si shirkani uu u noqdo shir mas-uul ah oo qaran oo runtii u qalmo shacabka soomaaliyeed marka mas-uuliyadda wixii kharashee halkaa ku baxaya waxaa garabka u ridatay dowladda soomaaliyeed kaasi waxa uu ahaa brofesor cabdiwaaxid cismaan qalile oo ah la taliyaha xagga sharciga madaxweynaha soomaaliya u warramaya maxamuud mascade oo washington jooga